alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi waslama ajmaciin xadiidkaas cinwaanka noo ah oo nebiga sala allahu calayh wasalam uu ka wariyey cibaadata bni saamit xadiidkaas waxaa wariyey ibnu xibbaan iyo xaakim iyo axmed waa xadiid weyn oo cadiim oo jaliil ah wuxuu nebigu sala allahu calayh wasalam uu damaanad qaaday aljanna dadka wuxuu u damaanad qaaday aljanna ayagana wuxuu ka dalbaday naftooda inay u damaanad qaadaan lix waxyaalood xadiidkaas waxaa la odhan karaa waa min jawaamic alkelim wuxuu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam idmanuu lii sitta min anfusikum adman lakum aljanna waxaan idiin damaanad qaadaan lix waxyaalood anna waxaan idiin damaanad qaadhayaa aljanna jannaduna waa midda uu raadinahayo qof kasta oo muslima inuu galana uu ku dadaalayaa lixdaas khaslo bal dhegaysta oo si fiican u dhegaysta wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam usduquu idaa xadadtum wa awfuu idaa wacadtum waadduu ida tumintum waxfaduu furuujakum waquduu absaarakum wakufuu eydiyakum markaad sheekaynaysaan ama warramaysaan run sheega markaad wacdi iyo ballan aad samaysaanna oofiya markii laydin aaminana ammaanadaas guta farjiyaashiinnana xifdiya aragyadiinnana laaba gacmihiinnana dhibaatada aad geysanaysaan ka hayo ka joojiya waxaa zamankan dambe la xaqiijiyey dadka bimukhtalif anwaacihim wa darajaatihim juriba calayhim annahum laa yatawaracuuna min alkadib waxaa lgu dadka lagu ogaaday inaysan ka xalaal miiranayn beenta qur'aanka waxba laguma dari karo oo wuxuu nagu soo gaaray si mutawaatira xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam been baa lagu daray axaadiid been abuuraha lagu daray maxaa yeelay axaadiidta nebiga sala allahu alayh wasalam inta ku timid iyadoo mutawaatiro ah oo jiilba uu ka wariyey jiil fara badan oo aysan suurtagal ahayn in been lagu sameeyaahay way yar tahay axaadiid yar weeye waxa kale waa khabarulaxaad sidaas daraaddeed waxay muxadisiintu ku dadaaleen xadiidka nebiga sala allahu calayh wasalam wixii beenahoo lagu daray inay ka hufaan oo ay dadka u caddeeyaan waxyaalihii xadiidku uu ku badbaaday oo alla subxana wa tacala uu ku badbaadishay waxaa ka mid ahaa inaan xadiid laga warin xadiidkiisana la qaadan qof been sheegay hal mar qofka been lagu arka isagoo sheegahaya ama xadiidka nebigaha ku sheega sala allahu alayh wasalam ama dadka sheekadiisa kale ha ku sheego waxaa ku jira sidaasoo kale qofkii lagu tuhmay xataa inuu been sheegahayo waxaa marka suurtagal ah hadda xaaliyan in la yidhaahdo waxaa naadir noqon lahayd haddii la yidhahdo hadda xadiidka sanad lagu wariyo qof xadiid laga wariyaa inuu aad iyo aad u yaraan lahaa markii dadka dhaqankooda aad iyo aad loo fiirsho qaybta ugu horraysa wuxuu yidhi nebigu sal allahu alay wasalam xadiidka usduquu idaa xadatum haddii aad sheekaynaysaan od aad sheegaysaan run sheega sidqiga waxaa la yidhahda habaliya alquwatu wasalaaba waa xoog halkaasaa aslu luqa halkaasuu ka yimid halkaas marka waxaa ku jira asaadi qawiyun qofka saadiq ahi waa qawi yacni macna ahaan buu wuxuu u yahay qof kalsooni iyo awood ay naftiisa ku jirto qof isku kalsoon oo qawiya weeye waalkaadibu daciifun daa'ima wa abadan qofka beenlowgaana mar kasta daciif weeye hadduu rabo jirkiisu xoog badnaado lakiin waa daciif runtu waxaa suurtagala dadku siday moodahayaan inaysan ahayn laakiin runtu sidqigu wuxuu ahaadaa fi اlictiqaad wa fi اlafcaal wa fi اlaqwaal saddexdaba wuu galaa sidqigi runtu way gashaa qofku ictiqaadkiisa waa inuu ku run sheegaa oo ictiqaadka sidqiga gala muxuu yahay an takuuna caqiidatuhu muwaafiqatan lilxaq caqiidadiisu waa inay noqotaa mid xaqa waafaqsan aqwaashana an takuuna aqwaaluhu ayضa mutaabiqatan lilwaxyi ficilka qofka uu samaynaya cibaadaadkiisa waa inay waafaqsan tahay maa jaءa bihi الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam wixii rasuulku uu la yimid haddii kale laysa saadiqan run run sheegi maayo qofkaas sida ictiqaadkaba asagoo muslimoo soomahayoo salaada haya ictiqaadkiisu hadduusan waafaqin ictiqaadkii nebiga sal اllahu عalيه wasalam annahu laa yakuunu saadiqan runlow noqon maayo waxay gashaa aqwaasha sidqigu wuxuu galaa aqwaasha iyo runta runtu waxay gashaa aqwaasha qofka taasna waxaa laga wadaa an takuuna aqwaaluhu muطaabiqatan lilwaaqic waaqica jira waa inay aqwaashiisu dabooshaa waa inay sax noqotaa haddaan ku idhahda fulaan ibnu fulaan ma aragtay haddaad tidhahda ma arag khabarkaa ma arag haddaad tidhahda adoo arkay khabaruka lam yutaabiq lilwaaqic idan anta kaadib lam tasduq run maadan sheegin arrintaa marka waxay u baahan tahay in aad iyo aad looga fiirsadaa runta waxaa la sheegay runtu daaciyatu lilkhayr runtu nebigu suu u shegay sal allahu alayh wasalam lana ogaaday qofku hadduu saaq uu yahay saadiq qofkaasi waa qof runtaas uu bartay ama uu sheegahaya ama uu ku dhaqmahayaahi laga dareemi karo caaqibadiisu inay fiicnaata waxaa hadda la ogaaday inay beentu aad u badan tahay waxay ku badan tahay siyaasiyiinta waxay ku badan tahay wasaa'il alcilaam almaqru'a waalmasmuuca ya iyo walmaktuuba intaba ama jaraa'idi ha ahaato ama midda la daawado ha ahaato ama idaacadaha la dhegaysta ha ahaato beentu aad bay ugu badan tahay waxay ku badan tahay fi lbeyc washiraac beentu waa ku badan tahay runtu aad iyo aad bay ugu yar tahay sida la sheegay waxay ku badan tahay baabureyda waxay ku badan tahay dhallinyarada aad iyo aad bay ugu fara badan tahay dhallinyarada waxay runtu aad ay ku hartay sida la sheegay baadiyaha iyo dadkii waaweynaa dhallinyarada iskuulleyda iyo haddii aabbahood uu yidhaahdo xageed ka timid dugsigii ma aadday isagoon aadin buu leey waa aada dharna waa ku daraya wuxuu leey wallahi waa aad runtu waxay leedahay fawaa'id fara badan qofku waa inuu run sheegaa siduu u galo kuwii alla uu ku yidhi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu attaquu allah wakunuu maca asaadiqiin kuwa allahi rasuulkiisa rumeeyeyow ilaahay ka cabsada oo kuwa runta sheegahaya micigooda noqo aayaddaasi waxay ku jirtaa aayadihii ku soo degey dagaalkii tabuuk markii la aaday munaafiqiin iyo saxaabo yar ayaa nebiga ka hartay sal allahu alayh wasalam dadkii hore waxaa ku jiray sidaad ogtihiin kacab ibnu maalik iyo labadiisii saaxib ayaa ku jiray nebiga sal allahu alayh wasalam run bay u sheegeen waxayn rasuulka allow annagu wax cudurdaara oon kuu soo gudbinayna lama arko markay munaafiqiintu yidhahdeen cudurdaar baan lahayn xaggay ka dhacday xaggay ahayd ilahay dembi dhaaf noo weydii ayagu waxay yidhahdeen wax cudurdaara aan lahayn lama arko xoogaa yar baa waxaa lagu ciqaabay in dadka konton beri laga aamusiiyo oo dadku aysan la macaamilin kabacdina maxaa dhacay kabacdina waxaa dhacay lisidqihim ilaahay subxaana wa tacala inuu u dembi dhaafa wacala alaaثat aladiina khullifuu xata idaa daaqat calayhim alardu bima raxubat wadaaqat alayhim anfusuhum bima wadaaqat calayhim anfusuhum ila aakhir alaaya ya ayuha aladiina aamanuu attaquu allah wakunu maca asaadiqiin kuwa ilahiy rasuulkiisa rumeeyey o ilahay ka boqo kuwa runta sheegay ka mid ahaada idan kun maca asaadiqiin wa kun fi saadiqiin ya wa kun min asaadiqiin kuwa runta sheegaya ka mid ahow kunta kuwa runta sheegayana ka mid noqo kuwa runta sheegayana ku dhex jir runna sheeg waxyaalihii la soo raroo cajabtaha waxaa ka mid ahaa xajaaj ibnu yuusuf athaqafi waxaa la sheegay markii uu qabtay caamir ibnu bashaarxil shacbi oo dagaalkii fitnat ibnu ashcar ka qayb galay wuxuu ku yidhi baa la yidhi markii la qabtay oo la keenay caamir ibnu sharaxiil shacbi wuxuu ku yidhi ayna anta ya caamir xaggeed jirtay xajaajna waa taqaanaan qofkii la qabto oo dagaalkaas lagu soo qabtay inta badan waa dili jiray su-aaluu weydiin jiray su-aalaha sida uu rabo hadduusan uga jawaabin waa dili jiray markaasuu wuxuu ku yidhi asaabatnaa fitnatun walam nakun bararatan atqiya'a walaa fajaratan aqwiya'a niyow wuxuu yidhi waxaana asiibtay fitno ma aanan ahayn dad baariyaala oo fitnada ka dhowrsada kuwa fajaraa oo kaa xoog badana maanan ahayn intuu qoslo wuxuu yidhi baa layidhi khalluu sabiilahu sii daay waxaa kaloo la sheegay laba nin oo dhallinyaraa oo dagaalkaas ka qayb gashay inuu aabbahood u yeeroo yidhi xaggee jiraan labadaadii wiil wuuna ogyahay inay guriga ku jiraan labadadii wiil xaggee jiraan markaasuu yidhi huma fi lbeyt gurigay ku jiraan intuu qoslo wuxuu yidhi baa la yidhi sii daayey khalluu sabiilahuma lisidqi runtiisa daraaddeed sii daayey nabiga sal allahu alayh wasalam waxaa ka sugnaaday inuu yihi alaykum bisidqi waxaad laasibtaan runta calaykum bisidqi waxaad laasibtaan runta calaykum taas waa taqaanaan waa ismu ficil amr soo ma yani laazima run laazima oo run ku hadla fa ina asidqa yahdi ila albir runtu qofka waxay ku hanuunisaa oo ku irshaadisaa oo ay gaarsiisaa sabab ugu noqotaa samafaloo dhan albiru alkhayraat khayr oo dhan ayay hogaamisaa khayrkuna xaggee u hogaamiyaa wa ina albira yahdi ila aljanna waxa aad rabtood wax kasta ka sicashana waa janno ayay alla subxaana wa tacala raadi anshihiisa wma yazaalu rajulu waina rajula la yasduqu waina rajula wama yazaalu rajulu yasduqu wayataxara yasduqu wayataxara sidqa xataa yuktaba cind allahi sadiiqa soo sama xadiidka qofku wuxuu ku dadaalhayaa inuu runta sheego runtuu sheegahayaa runtana waa ku dadaalhaya ila alla agti subxaana wa tacala looga qoro qofkan sidiiq inuu yahay cagsigeed waxa ah nabiga sal allahu alayh waslm waiyaakum walkadiba idinkiy waxa idin kala digayaa been ya faina alkadiba yahdi ila alfujur waina alfujura yahdi ila annar allah subxaana wa tacaala waxaa ku jira qowlkiisa wsaadiqiina wsaadiqaati ilaa aakhirihi aayadda ina almuslimiina walmuslimaat waxaa ku jira wsaadiqiina wsaadiqaat aakhirka aayaddana wuxuu noqday acadda allahu lahu makfiratan waajran cadiima dadka sifaatkaas la soo sheegay leh alla wuxuu u diyaarshay subxaana wa tacaala dembi dhaaf iyo ajar cadiima alla uu ku sheegay cadiim ayuu ku sheegay qofka muslimkaa marka waa inuu runta ku dadaalaa si uu u noqdaa qof la ysku hadlayn karo camalkiisa iyo aqwaashiisa iyo ictiqaadkiisa qaybta labaad wuxuu yidhi nebigu sal allahu alayh wasalam wa awfu idaa wacadtum oofiya ballantaad gasheenna oofiya wuxuuna warkaasna wuxuu ku macno yahay qowluhu tacaala wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula wuxuu kaloo ku macno yahay wa bicahdi illaahi awfuu uu ku macno yahay wacdiga in la oofiyo qofku wuxuu ballan qaaday ama cahdiga uu galay ballamaha uu galay uu sameeyey inuu oofiyaa mima yadullu calaa iimaani اlmar'i wa salaaxihi waa waxa tusinaya qofka iimaankiisa iyo salaaxiisii inuu wanaagsan yahay cahdigaana waxaa laga wadaa huwa alcahdu aladii caahadtum اllaha calayhi waa midkaad alla kula ballanteen subxaanaه wa tacaala iyo waladii caahadtum اlkhalqa calayhi midkaad ballan ku gasheenoo dadka aad kula ballanteen maanta waxaa yar inuu yaraadana laga yaabaa qof ku sifooba alwafaa inuu oofiyo ballanta uu galay inuu oofiyaa qofku waa inuu ballanta uu galay uu oofiyaa sida uu u mutaa damaanaddaas nebiga sala allahu calayh wasalam uu damaanad qaaday jannada qaybta saddexaad ee xadiidkan cadiimkaa ee weyn ku jirtahay waxa weeye nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuuna faray biaddaa'i alamaana ammaanada inaan gudanno waxaa ka mida xadiidka qaybta saddexaad waadduu ida tumintum haddii laydin aamino ammaano laydinku aaminana ammaanadaas guta qof kasta oo ammaana agtiisa ay tahay waxaa ku waajiba an yaxfadahaa wa an yasuunahaa xataa yu'addiyaha ilaa ahliha ilaa ahalkeedii uu u guto inuu xifdiyo oo u ilaaliyo maxaa yeele khayaanadu waxay ka mid tahay min shiyami almunaafiqiin munaafiqiinta sifooyinka iyo tilmaamaha ay leeyihiin bay ka mid tahay siduu allaba noo faray subxaanaه wa tacaala qur-aanka arrintaa uu noogu faray u yidhi in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha allah wuxuu idin faraya subxaana wa tacala inaad ammaanaadka gudataan oo ahlkeeda u gudataan nebiga sal allahu alيه wasalam waxaa ka sugnaaday inuu yidhi addi lamaanata ilaa man itamanaka ammaanada waxaad u gudataa ciddii ku aamintay walaa takun man khaanaka ciddii ku khiyaantana ha khiyaanin sidaasoo kale nebiga sal allahu alayh wasalam khiyaanada wuxuu ka dhigay calaamad min calaamat اmunaafiqiin wuxuuna yidhi nebigu sal اllahu alيه wasalam aayat اlmunaafiqi alaa calaamadaha lagu yaqaano munaafiqa waxa weeye waa saddex idaa xadaa kadab hadduu sheekaynaya been buu sheegaa waidaa wacada akhlaf wadatumina khaana hadduu qofka uu yabooho saddexduba adwaxay ku jirtaa xadiidka hore ku jirta lixda qaybood buu xadiidkaanba ka mid yahay hadduu qofku munaafiqa waxaa lagu yaqaanaa hadduu sheekeeyo been buu sheegaa hadduu waxyaboohana waa guub yeelaa waa ka baxaa haddii la aaminana waa khiyaanaa allah subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi inaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waljibaali faamayna an yaxmilnaha waashfaqna minha aayaddaas wuxuu alla ku sheegay subxaana wa tacaala inuu u bandhigay ammaanada samaawaadka iyo dhulka iyo buuraha waana diideen faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waana ka baqeen diiditaankaas ay diideen waa khawfan ya khawfan min alamaana laa cisyaanan caasin alla warkiisa ay caasinayaan ma ahane way ka baqeen ammaanaday ka baqeen allahna subxana wa tacala wuxuu sheegay xamaalaha alinsaanu inahu kaana daluuman jahuula samaawaadka oo dhumucda aad aragteen leh iyo dhulalka oo waxaad aragteen ku dhex yaallo intuu arag yacanii inta ballaarka iyo baaxadda iyo intay leeg tahan aad aragteen qaarina aragna ay ku jiraanoo hoose jibaasha oo sidaasoo kale jibaashaas dhaadheer oo hal dhagax oo intaa ka mid a haddii adiga lagugu dhufta laga yaabo inaad dhimato arrintaas way ka hakadeen way ka hakadeen ammaanadaas marka maxay tahay ammaanadaas qaar ahlucilmiga ka mida waxay yidhaahdeen waa aacadii iyo faraa'idii labadana waa laga wada dhigi karaa wadaa'icdii iyo wixii dadku kugu aamineen wax kasta ha noqotee ama qowl ha lagugu aamine ha noqoto hadalka waa laisku aaminaa ama maal ha noqoto ama awlaad ha noqoto waxay rabta ha noqoto ama ammaanadii wadaa'icdii ha noqoto dadka waxay kugu aamineen ama wixii alla uu kugu aaminay subxaana wa tacaala oo faraa'idii iyo taacadii soonkii iyo salaaddii iyo xajkii iyo wix ha ahaatobe labadaba way shamlinaysaa wuxuu alla aad ugu weynaya aayaddan subxaana wa tacaala ammaanada mukalafiinta uu dusha ka saaray oo ah imtithaalu alawaamir waijtinaab almaxaarim fii xaali الsiri wاlkhufya ka xaali اlcalaaniya ayib qaybta afraad oo ka mida wasaayaadkan nebiga sal اllahu alيه waslm uu nagula dardaarmay ee waaweyn waa xifd اlfuruuj waa in la xifdiyo furuujta in la xifdiyaa fii qowlihi waxfaduu furuujakum wuxuu ka koobnaa xadiidku isduquu idaa xadatum waawfuu idaa wacadtum waadduu ida tumintum waxfaduu furuujakum farjaasha xifdiya farjaasha in la xifdiya waxaa ku xiran falaaxa dadka mu'miniinta biqowlihi tacaala qad aflaxa almuuminuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun ilaa maxaa ku jira waladiina hum lifuruujihim xaafiduun aayadaas aayadaadkaas waxaa ka mid a waladiina hum lifuruujihim xaafiduun waa kuwa xifdiyey furuujtooda kuwa xifdiyey weeye in la xifdiyo farjiga in la xifdiyo waxaa ku jira cifada iyo dhowrsanaanta iyo sharafka iyo xifdul ansaab ba haddana ku jira nasabka in la kala xifdiyo la ogaadaa waxaa jira wasaa'il gaarsiinaysa in la xifdiyo furuujta iyo wasaa'il iyo waddooyin iyaguna gaarsiinaya inay baaba'aan furuujtu oo loo tagaa farjiga in la bannaystaa ayib waxaa ka mida xijaabka ka mid a waxyaalaha keeni kara in furuujta la xifdiyaa dadka muslimiinta waxaa la gaarsiiyey gabdhahooda inta xijaabka laga dhigo oo dad reer galbeedka ka yimid ay ka dhigaan meelo waaweyna loo sameeyo in lagu gubaa waa laga sii tegey waxaa la gaarsiiyey in la abaabulo gabadhu inay leedahay xaq ka dheeraada xaqa alla subxaana wa tacaala uu siiyey ee la sheegay markay gabdhaha kaafiraadka ee islaamay ay arkeen inay yidhaahdeen gabadha muslimadda waa boqorad ay ku sheegeen markii gabdhihii la odhan jiray dhinacaaga ka shaqee oo dhinacaaga ilmaha ka hay dhinacaaga ka soo shaqee anugu mar baa ilmaha haynhaya adugu hay waa soo shaqaynaya markaaga shaqee markay islaameenoo la guursaday oo nin raggii guursadoo muslimiintaha ay yidhaahdeen idinka shaqa kuma lihiin shaqa iyo waxaas gurigaad joogaysaan intay yaabeen waxay yidhahdeen baa lihi ma guriga iska joogaynaa oo shaqana lakama rabo waxbana lakama rabo sacyi maal soo taxsiilna lakama rabo miya waa yaabeena waxay yidhahdeen xuquuqda la siiye kuwaan cid la siiya lama arka gabdhaha muminaadka waxaas intay ku qanci waayeen baa waxaa laga dhaadhaciyey laga dhaadhiciyey gabdhihii muslimaadka ahaa in xuquuq ka maqan tahay markaasaa waxaa la abaabulay waxa la yidhaahdo taxriiru اlmarأaةi اlmuslima gabadha muslimadda in la xoreeyo in la xoreeya macnaa dalika waxay ka wadaan in xijaabka laga dhigo bannaanka loo soo saaro ay shaarigto meelaha nidaamyadu ay ka jiraan iyo andimada inay ka shaqayso golayaasha baarlamaanada inay gasho meelaha addawaa'ir اlxukuumiya inay gasho ay ka shaqayso inay madaxweyne noqoto ra-isul wasaare noqoto ay waxaaso dhan ka shaqaysaa hadday intaas dhex gashana macnaa dalika waxa adduunyada maanta ka jira waxa weeye gabadhii ayadoo nin oo kale ha imaanaysaa ninkii bay la fadhiisanaysaa jamban jamban jamban bay ula fadhiisanaysaa ninkii bay la fadhiisanaysaa meeshii baarlamankay la fadhiisanaysaa xafiisyadii bay la fadhiisanaysaa madaarkay ka shaqaynaysaa meelihii bunuugtii bay ka shaqaynaysaa waa haakada waa wasaa'isha loo maro in furuujta la bannaystay ka mid taha waxaa la mid a jaamacadihii ayay waxay yidhaahdeen gabadhu waxaa lagu khasbay jaamacadihii iskuulladii inaysan kala soocin gabdhaha iyo wiilasha inaysan kala soocin suuqi waa dhooban yihiin meel kastay joogaanoo mar hayaan fanaadiq waxaa loo sameeyey aroosyada iyo marka lagu dhigahayo gabdhaha iyo raggu inta isla fadhiistaan oo isku ballamaan oo halkaas laga sii wadaa wahaa kada waxaa la baneeyey fanaadiq aan wax shar cid kantarooleysa aan la arag oo dhallinyaradu iyadoo iskuulladii loo soo diriyay jaamacadihiisay u socdaan ay dalaq iska yidhaahdaane nin aan arrintaas aad u fahamsanayn uu ka rabaahi toban dollar iyo wax la mid uu ka rabaa ayib marka in la xifdiyo furuushta in la xifdiyo waxaa ku jira cifo iyo sharaf iyo inuu xif ansaabta iyo nasabku dadku meeshay ka yimaadeen in la xifdiyaa adduun aakhirana waxaa ku jira ajar aad iyo aad u weyn in la baabi'iyo furuujta waxaa ka imaanaya dacaaro iyo ikhtilaafu ikhtilaatu alansaab inay nasabyashu nasabyadu iyo dadku meeshay ka yimaadeen inay isku dheehmaan waxaa kaloo ku jira karat اlwabaa wاlamraad alati lam tura walam tusmac fi اlmujtamac saas waxaa ku soo arooray aahaar nebigu uu yihi sala اllahu alيh wasalam hadday dadku faaxishadu ku faafto iyo zinadu dadkaas waxaa ku dhacahaya cudurro aysan ayaga aabbayaashood iyo ajdaaddoodii iyo dadkii hore aan ku dhici jirin oo kalaa kubaa ku dhacayo kuaa baa ku dhacayo la kulmahaya haddii ay faaxishada iyo zinadu ay ku faafto arrintaas waa midda hadda la arkay oo dadkii jirooyin la bixin waayey ay ku dhaceen markii arrintaas ay sidii la rabay uga soo bixi waayeen oo welibana sida khaaska ah arrintaas waxay u saaran tahay dadka mas-uuliyiinta arrintaas waa in aragti dheer loo yeeshaa xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam xadidkan hadda akhrinayna qayb kastoo ka mid ah khaslo kastoo ka mid ah waxay xambaarsan tahay islaamkii o dhan bay xambaarsan tahay ayib marka arrintaas wadaad iyo waranle qof weyn iyo qof yar arrintaas waa in xil gooniya la iska saaraa wasaa'isha lagu sahlahayo in la bannaysto furuujtana waa in la isku dayaa wasaa'ishaas in badanoo ka mid a in la manciyaa qofba intuu ka qaban karo qofba intuu ka qaban karo ayb waxaa kaloo ku jira alkhuruuj can makaarim alakhlaaq akhlaaqda in laga baxa waxaaso dhan baa ku jira waxaa nabiga ka su nabiga sala allahu alayh wasalam qaybta labaad ee xadiidkiisa ku jira waaa waxaa weeye waqudu absaarakum aragyadiinnana laaba waxay la mid tahay xadiidkani wuxuu ku macno yahay qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika askaa lahum in allah khabiirun bima yasnacuun yani aragyadiinna laaba waxay la mid tahay ku macno tahay nabiga sal اllahu alيه wasalam qaybtaas waxay ku macno tahay qul lilmu'miniina rasuulka allah waxaa ku tirahdaa muminiinta ragga mu'miniintaa oo alla rumeeyey yaquduu min absaarihim aragyadood ha laabaan wayaxfaduu furuujahum dalika askaa lahum arrinkaas inay indhaha laabaan furuujtana xifdiyaanba u dahirnaansho badan oo u khayr badan in allah khabiirun bima yasnacuun waqul lilmu'minaati yaquduuna min absaarihina wayxfadna furuujahunna waxaa marka xaqiiqo ah basarka iyo aragu inuu sabab u yahay liacdam اlfitan dad badan oo wanaagsanaa oo caabidiin ahaa ayaa ku fasaaday aragtidooda ay sii daayeen ay ku fasaadeen dad badanoo fiicnaa dad badanoo fiicnaa waxay ugu dhaceen aragga ay sii daynahayaan zine iyo faaxisho ayay ugu dhaceen nebiga sala اllahu alيه wasalam waxaa ka sugnaaday inuu ku yidhi jariir bn cabd illahi اlbajali isrif basaraka araggaaga laab saasuu ku yidhi nabig sal allahu alيh wasalam aad marka waxa la rabaa in diinta loo fahmaa inaysan noqon muruura kiraam waxaan inta la iska maqlay in laga tagaa diintan iyo waxaan la akhrinayo dadka muxaadaraadkan iyo duruustan iyo waxaan loo akhrinayo dadku hadday dabaqaan islaamkuna wuu faafahayaa ayaguna waxay gaarahayaan liibaan addunya mid aakhiro bal fiiri nebiga sal allahu alيh waslm sal allahu alيh wasalam wuxuu ku yidhi jariir saxaabigan wuxuu ku yidhi isrif basaraka araggaaga laab caliy bn abi aalib wuxuu ku yidhi ya caliyu laa tutbici nadrata nadra aragtida aragtida ha raacin faina laka aluulaa waxaa leedahay midda hore walaysat laka alaakhira midda dambe ma lihid haddii aragtidaadu ay ku dhacdo hadday ku dhacdo qof adiga ay gabar ajnabi kaa ah middaas ay ku dhacday laguma haysto maxaa yeelay basarku waxbuu arkaya gurigaanu arkaya gaarigaanu arkaya nin buu arkaya gabar buu ku dhacaya cid kastuu ku dhacaya laakiin laab middaa hore waxba laguma haysta midda dambe laab meeshaan marka dad baa waxay ka keeneen war bay ka keeneenoo waxay yidhaahdeen waana dadka islaamka ku cayaara dadkaas waxay yidhahdeen anigu mar dambe u celin mahaye middii horena xaajadeeda ku gudanhaya buu yidhi middaanan iskaga sii haynhaya indhaha iskaga sii haynhaya middaas marka laima haysto soo maaha sidaasay yidhahdeen waana war baatilaho qof kasta uu fahmayo inaan saas loola jeedin alisraar cala anadra inuu qofku uu ku daayo nadradii inuu sii wado oo uu sii fiirsho wixii laga xarimay iyo inuu inta fiirsho ku laabtaa labadoos la mid wey bal waxaa laga yaabaa middaan inay sii dhib badataa ku dembi badataa israarka iyo inuu joogteeyaa ayaa suurtagal waxaa nabiga ka sugnaaday sal اlahu alيه waslm inuu yidhi alcaynaani tasniyaan labada indhood waa zinaystaan wa zinaahuma nadaru zinadooduna waa aragtida wey hadda ka hor nin baa wuxuu ii sheegay maraan yaman joogay in ahayd baan u malaynhaya wuxuu yidhi hadda ka hor gabar baa soo hormartay markaasaan gabadhii isha la raaco saasaan u fiirshay markaan soo laabtay ayuu wuxuu igu yidhi hadda maxaad gacanta ku haysataa wax aad hadda gacanta ku haysata ma la arkay aan dembi ahayn wax kaa raacaya lama arko aan dembi ahayn waxaa ku dhaca qofka markuu nadaradaas xaaraamtaha qofku markuu galo ahlucilmigu waxay sheegeen waxaa ku dhacaya leeb baa ku dhacay leeb macnawiyaha ku dhacay qalbigiisu dhaawacay qalbigaas qofkaas ka dhaawac mahay wuxuu ku keenhayaa inta qalbigu madoobaado in dembiba dembi usii dhiibaa dadka cubaadda ahay qaarkood waxaan ku arki jiray kutubta raqaaqida ayagoo ku soo naqliya nin aad u cibaadaysan jiro muddo dheer cibaadaysan jiro saalix caabid ahaa ayaa maalin gabar arkay aragtidaasuu arkay inuu ku fasaadiyan bay soo naqliyeen halkaas mar uu fiirshay fiirshay meel dabaquu saarnaa fiirintaa uu fiirshay inuu ku fasaaday ayay soo naqliyeen ibnu cabbaas radia allahu tacaala canhuma wuxuu yidhi ashayطaanu min alrajuli fi alaaati fii alaaثati manaazila shayطaanku qofka wuxuu ka degan yahay saddex boos fii basarihi araggiisa maantao dhan wareeji buu ku leeyahy maantao dhan buu qofku waxyaalahaas xaaraamta ka ah ama qof dumara ha ahaado ama rag ha ahaadee maantao dhan buu wareejinhayaa qalbigu saasuu ku madoobaanaya dembiba dembi buu usii dhiibahaya wa qalbihi qalbigana waxaa la shegay inuu afka ku haya saasuu afka ugu haya haddaa ilaahay xusto waa cararhaya xuska markaa iska daysana waa soo laabanhaya qalbigii maantao dhan buu ku waswaasinhaya oo qalbigu balaayo ku gurhaya wa dakarihi saddexdaas fii basarihi wa qalbihi wa dakarihi saddexdaasu ka fadhiya bacdu salaf waxay yidhaahdeen allaxadaad aragtiyada qofka uu fiirsho waxyaalaha xaaraamta ka ah tuuriu lxasaraat qofka waxay dhaxal siisaa shalaytu adigu hadda naftaada waa ka dareemi kartaa walciyaadu billah haddii aragtidaadu ay ku dhacdo wax muxarama oo aadan aragtidaada iyo ishaada aadan laabin basarkaaga haddaadan laabin ee wixii aad sii raacdo isla markaasba qofka iimaanku uu ku jiray qalbigiisu ka dareemaayo wixii qalbigiisu ka dareemaayo murugta qalbigiisu ka dareemaayo dembigan maxaad usii raacday shaydaankii markuu ku geliyey dembiga ayuu haddana wuxuu ku leeyahay dhibaataa kugu dhacday dembigaasaad gasho haddana qalbigaagiiba wuxuu kusii beerayaa shalayto markaasuu wuxuu ku gelinaya dhibaatadaas wuxuu yidhi awaluha asaf wa aakhiruha talaf laxadaadkaas dadku ay fiirinayaan wax ajaanibta ka ah awalkeedu waa tiiraanyo iyo murug aakhirkeeduna waa talaf ninba wuxuu yidhi walcabdu maadaama daa cayni yuqalibuha fii acyun اlkiidi mawquufan cala alkhaطari qofku inta uu daa'im inta uu leeyahay daa'im ku yahay oo uu laasimahayo uu leeyahay il uu gagadinhayo uu ku gadinhayo fii acyun اlkiidi gabdhaha qurxoon indhahoodi iyo ayagoo ku gadinhayo mawquufan cala alkhaطari qofkaas wuxuu qofkaas wuxuu dul taagan yahay khatar buu ku jiraa qofkaas yasuru muqlatahu maa dara muhjatahu laa marxaba bisuruurin cahda bidarari marka qalbigaaga waxaa saamaynhaya aragtidaas aad arkaysid waxyaalaha muxaramaadkaa qalbigaagay saamaynhayaan qalbigaaga way dhaawacayaan qalbigaaga way dilhayaan maxaa yeelay aayadda fiiri akhirkeeda dalika askaa lahum in allah khabiirun bima yasnacuun waxaa kuu dahirnaansho badan kuu tago badan kuu khayr badan inaa aragtidaad inaad aragtida laabto oo aadan sii dayn aragtidaada waxay alcilmigu yidhaahdeen qofkii xifdiya man xafida alkhaطaraat wاllafadaat wاllaxadaat wاlkhaطawaat faqad faaz qofkii xifdiya alkhaطaraat waxyaalaha ku soo dhacahaya waxbaa qalbiga kaaga soo dhacahaya waxaas haddaad xun yihiin ood istirsaasho si aad aad ku yani sii dayso qalbiga kusii dayso ee hadday xun yihiin aad qalbiga ka qaban waa khatar baa ku gelaysaa ee laftigeed marka waxay yidhahdeen man xafida alkhaطaraat waxyaalaha ku so dhacaya qofka xifdiya walafadaad iyo wuxuu ku hadlaayo qofku qofku wuxuu ku hadlaayo waa mid hadda soo marna oo usduqu idaa xadatum qofku marka uu hadalka leeyahay inuu ka fiirsadaa wuxuu leeyahay ya man kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut walaxadaad iyo aragtida waxyaalaha aragtidiisa iyo walkhatawaat tillaabooyinka faqad faaza ilan waa liibaana afartaa qofkii xifdiya alkhaطaraat wاllafadaat wاllaxadaat wاlkhaطawaat qofkii xifdiya waa liibaana qofkaas faqad faaza waxyaalaha ku soo dhacaya waxyaalaha ku hadlahayo iyo waxyaalaha milicsigiisa iyo aragtiyada ah iyo khatawaadka tilaabada uu qaadahayo qofkaasi waa liibaanay ma sha allah ayib midka ugu dambeeya wuxuu aha kufu aydiyakum gacmihiinna reeba soo mahayn gacmihiinna reeba waxaad og tihiin gacmuhu maantay waa muطlaqa fi اlbagyi waa lagu sii daaya bagyiga fi hada الzaman qatlan wa darban wa nahban ya qofku gacantiisa waa inuu ka reeba xaqdarrada waxaa dumiyey caalam اlislaami dumiyey dalka yagan hadda dumiyey waa gacantaas sii dayseen qayb bay ka taha qofkii waxbuu dilhayaa waxbuu xadhayaa waxbuu dhacahayaa ya gacantiisuu wuxuu ku halaaghayaa ummadda ku halaaghayaa qori buu wataa waxyaalaha gacanta yani siyaalo ka siyaalo badan ayaa gacanta qofku uu dhibaato ugu geystaa marka waxaan xaq ahayn gacantaada ka laab gacantiisa qofka muslimka ah waa inuusu gacantiisa ka laabaa waxaan xaq ahayn gacanta ama qof ku dharbaax ama xoolo ku xad ama dad ku dil ama dhibaatadeedu aday kugu soo noqonaysaa nas'alu llaaha salaamata walcaafiya fi dunya walaaakhira marka nebiga sal alla alيه wasalam dardaarankii intaasuu ahaa xadiidka madmuunkiisa ku jiray usduquu ida xadadtum waawfuu ida wacadtum waadduu ida tumintum waxfaduu furuujakum waquduu absaarakum wakufuu aydiyakum gacmihiinana laaba lixdaa khaslo waxaan is leeyahay qofkii nebiga sala allahu alayh wasalam siduu u sheegay uga soo baxa adnaa shaki inaysan ka gelayn inuu damaanad haysto inuu jannada galaa maxaa yeelay xadiidka waxaa ku jira fiihi damaanu bidamaan wa fiihi wafaaun biwafaa soo ma damaanun bidamaan maxaa lagu damaanad qaaday waxaa lagaa rabaa naftaada inaad ka damaanad qaadid lixdaas waxyaalood haddaad sheekaynaysid ood wax sheegaysid run sheeg runta iska sheeg hadda ka hor baan waxaan maqlay nin sheekaynayo oo leh aniga meel ay ku qoran tahay dabcan inaan arag baan filahaya laakiin inaan wadaad ka hadlahayo inaan maqlaan u malaynahay welibana qolooyinka dariiqada inuu ahaana waa iska suurtagal sheekh cabdulqaadir aljiilaani oo socda may wuxuu yidhi rufqo ayuu ku soo dhacay sheekh cabdulqaadir aljiilaani wuxuu ku soo dhacay rufqo socota safarey marka wiil yar buu ahaa lacag buu watay lacagta guntiga ugu jirtay jidkaa loo galay xoolihii baa laga qaatay xoolihii baa laga qaatay alle wixii la socday asagoo meel taagan ba waxa lihi walad addi maxaa haysataa markaasu wuxuu yidhi aniga aniga lacag baan haystaa aw lacagtii guntigay igu jirtaa guntiga na tus aba lacag tira badan nimankii waxay yihahdeen yaa kuu soo sheegay waxaan inaad saan tirahdoo maxaa kugu dhacay dadkii waa ujeedaa in la furto la baaba'shaye maxaa kugu xambaaray inaad lacagta ma meel ku tuuratay ama ma dabcan yani maxaa u sheegtay hooyaday baa waxuu yidhi waxay igala soo ballantay inaan been sheegin nimankii waxaa la yidhi quaac duruqda inta isku laabtan ba waxa yidhaha wareedhahaya war annaga been baan sheegaynaa dadkaan dhacaynaa ujeedaa dadkaan dhacaynaa ilaahiina abuuray baa noo diiday inaan dadka dhacno oon dadka jidadka u istaagno oo aan waxaan samayno ilaahay baan warkiisii diidnay wiilkaan yarkaana warkii hooyadiisu qaatay markaasi waxay yidhahdeen xoolihii intay dadku u celiyeen ninkaas sidqigiisii iyo runtiisii iyo wiilkaas yaroo dhallinyarada ah asagina lacagtii u celiyeen dadkiina xoolihii u celiyeen ba waxay yidhahan khalaas waa toobad keenaynaa dalabulcilmi bay galeen bay yidhahdeen iska suurtagal inay dhacday waa suurtagal ya marka intii nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam balaan afar lixdaas waxyaalood balaan isku dayno inaan nafteenna ku dabaqna haddii qofku uu sheekaynhayo inuu run sheegaa adiga keliyana lagaama rabe waxaa lagaa rabaa inaad sii gudbisood u sheegta ilmaha ku tarbiyeyso inta ay suurtagal tahay inaa u sheegta ya haddii ballan lagula galana aada ofisaa ammaane haddii laguu dhiibtana waa inaad ammaanada sidayd uga soo baxdaa farjigaagana waa inaad xifdisaa ood ku dadaashaa waxa adiga kugu hareeraysan inta mas-uuliyaddaadu taana waa inaad ku dadaashaa inaad ka dhaadhiciso in la xifdiyo farjiga furuujta in la xifdiya inaan loo dhaqmin sida dadka aan muslimiinta ahayn indhahana in la laabaa gacmahana la laabaa intaas lixdaas waxyaalood qofkii dabaqa xadiidkaas nebiga sala allahu alayh wasalam shaki wuxuusa ku jirin hadduu qof muslima yahay inuu damaanaddii nabiga helaya sal allahu alayh wasalam ilahay waxaan ka baryaynaa bifadlihi wa jalaalihi wa manihi damaanadaas nebiga sala allahu alayh wasalam sidaan u gudan lahayn waxyaalahaasuu naftayada ka dalbay sidaan u gudan lahay alla inuu nagu hanuuniyaa kuwii damaanadaas hela ayaguna ka soo baxana subana wataala alla subxaana wa tacaala uu siiyo jannadaas nebigu sal allahu alay waslam uu ballan qaadana alla inuu kuwaa nagu daraa wabillahi towfiq w sal allahu ala nabiyina mxamed wala alihi wasaxbi waslm ajmaciin